Deegaanka Baladul-aamin ee gobolka Mudug ayaa laga dhagax dhigay isbitaal loogu adeegi doono hooyadii dhallaanka. Dhagax dhiggan ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka deegaanka kan gobolka Mudug, dhakhaatiir, iyo qaybaha kale ee bulshada. Xildhibaan Cabdicasiis Faarax Garaanse oo hirgeliyay isbitaalkan ayaa ka warbixiyay ujeedka uu hirgeliyay.
hortiisa oo ka ballan qaadaya isbitaalkii hooyada iyo dhallaanka inaan meeshaan u dhagax dhigo una dhiso una dhammeeyo runtii baahida dadkayga ayaa aad ii dhibtay anoo wax dana iyo wax ujeedaana ka lahayn runtii ama aan ahaado musharax ama xildhibaan aan helo ama aan helin waxaan mar walba garab taaganahay dadkayga runtii shakhsiyan waxaan rabaa inaan meelo badan tago oo dhibaatooyinka badan ay ka jiraan Qaar ka mid ah bulshada deegaanka ayaa ka mahad celiyay.
waxaan isleeyahay eh, meeshaan maanta kulankeenna wuxuu daaran yahay laba qorshe Eh, midi waxa weeye inaan soo dhoweyno xildhibaan doonaha cabdicasiis oo ku soo dhoweyno beledul amiin eh, si walaalnimo leh si kalsooni leh si qalbi furan leh Eh, weliba hadda raggii khiyaarta iga horreeyey waxay sheegeen dhagaxdhig iyo asagaba laakiin dhagaxdhig way ka ballaaran taho agabkii dhismaha waa noo yaallaa qaybtiisii badnayd waa dejiyey shamitadii baa taalla dhagaxii baa yaalla adigu waxaa naga maqnaa isbitaal baa naga maqnaa isbitaalkii naga maqnaana saaka ilaahay noo keenay xildhibaanka nus inuu saaka dhagax dhigo meeshaan oo ka bilaabo shamitadii waa noo taal Ee, saaka waxaan meeshaan u nimid ee, waxaan la soconnay xildhibaanka ee, xildhidoonka da'da yar baan la soconnay cabdicasiis faarax aad Ee, sidaas darteed asagaan is garbatabinaynay asagana waxa weeye ajar iyo xasano allaha ka siiyo Isbitaalka laga hirgelin doono deegaanka Baladul-aamin ee gobolka Mudug ayaa door muhiim ah ka qaadan doona horumarinta caafimaadka hooyadii dhallaanka.